gudoomiyaha degmada wasiil gudoomiyaha deegaanka balibusle isku duwaha wasaaradda caafimaadka degmada wasiil ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay xarun caafimaad oo laga dhisayo deegaanka balibusle ee gobolka muduga xaruntani cusub ayaa loogu talagalay in ay wax ka qabato baahiyaha adeegyada caafimaad ee ka jira deegaanka taasi oo ay si weyn u tabeen bulshada ku nool halkaasi qaasim gudoomiyaha deegaanka balibusle iyo qaar ka mida dadka deegaanka ah ayaa sheegay in xaruntani ay si iskooda u dhisanayaan waxayna sidoo kaletana ay sheegeen in ay kaga mahad celin waayaan cid walba oo ka qayb qaadata waxaan joognaa deegaanka liraa balibusle waxaan ka dhagax dhignay meeshii balibusle ayaa waxaa laga dhagax dhigay laba qol oo m c h oo caafimaad ah deegaanku maadaama aan waayahan aan iska dambayno aan dibdhacsanayn waxaan isku baraarujinay inaan anagu maadaama deegaanka aan nahay aan horumar gaarsiino deegaanka oo aan jaabkana isticmaalno oo aan laba qol oo m c h ah aan dadka gaarsiino inaan jaabkana ka dhisno ilaahayna waa noo suurtogeliyey ilahay maanta wuxuuna makaniyey inaan ka dhisno laba qol oo m c h inaan ka dhagax dhigno deegaanka ballibusle waa mahadsan yihiin walaalaha sidaanta noogu dadaalhaya ilaahay dadaal qayrqab ha siiyo annagu waa u baahannahay isbitaal waa u baahannahay daawo waa u baahannahay meel magaalada oo la gala waa u baahannahay ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa sida ay noogu dadaaleen inay ilaahay ula qabto gudoomiyaha degmada wasiil cali xasan iyo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee degmada wasiil maxamed macalin ayaa si wada jir ah u sheegay in ay garab taagan yihiin dadka deegaanka balibusle ayna ka qayb qaadanayaan ka mas-uuliyad ahaana dhismaha xaruntana salaam kadib gaabta waxaan joognaa deegaanka balbusle waxaan ka dhagax dhignay sida gudoomiyuhu noo sheegaba laba qol oo m c h ah oo ugu tala galeen bulshadan reer balbusle in lagu gargaar degdeg lagu sameeyo marka koowaad horta kaa mahad celinaa gudoomiye shaqada aad isku xilqaanteen oo aad iskin waxu qabsay maaragtay maaragtay dhagax dhigteen aad aan kaaga mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka ugu horreeya wasiirka madane cabdiweli iyo agaasimaha caafimaadka runtii waan ka gaarsiinayaa baahiyihiina waan ka gaarsiinaya inaad isku tashi samaysteen waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaan joogno ballibusle oo aan ka dhex dhigayno laba qol m c h ah qaybta caafimaadka aad baan ugu faraxsannahay waa horumar yani ay isku xilqaameen oo runtii aad iyo aad deegaanka dad ku noolna waxaan faahayo weeye tanna maanta boqol iyo konton baan ka dhigaynaa maadaama mataqaan horumar tan ziyaaday tahay midii tabaad laba boqol la sii gaarsiinaa awooddeenna waan sii gaarsiinayna waxaan leenahay dhiirigelin baan ula jeednaa inaan dhaqaalagaa badan laakiin dhiirigelin baan ula jeednaa inaan dhiirigelin dadka dhiirigelino dadka deegaanka balibusle ayaa muddo dheer la daaladhacayay hali helidda adeegyo caafimaad oo ku filan iyagoona mararka qaarna u safri jiray magaalooyin kale si ay u helaan daryeel caafimaada